Hay'adda SBI ayaa magaalada Cabud wax ku qabatay kulan looga hadlayo xoojinta nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada magaaladaasi. Daahfurka kulanka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada Cabudwaaq, mas'uuliyiin ka socotay hay'adda SBI, dhalinyaro, iyo qeybaha kale ee bulshada. Xuduudin Aadan Weli, guddoomiyaha degmada Cabudwaaq oo daahfuray munaasabadda ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulanka.
laakiin taas waxaa noogu dhex jirta barnaamijka laftiisa inay dhallinyarada iyo odayaasha la isku xiro ay wada shaqeeyaan dhallinyaasha iyo hooyooyinka la isku xiro ay wada shaqeeyaan maamulka iyo dhallinyaradana la isku xiro saddex qorsho aad iyo aad u weyn uu- uu- uu halkan uu barnaamijkan uu taaba saaraya kaasoo ah nabadeynta iyo dimuqraasiga dimuqraasiga waxaa waaye dhallinyarada si ay qayb ugu noqon lahaayeen maamul wanaagga iyo hoggaaminta Qaar ka mid ah martirada kasoo qayb gashay daahfurka kulankan ayaa bogaadiyey.
waxaa mar kalena sii u yeeshay boqol iyo siddeetan qof oo caawa horteena fadhida oo insha allah aan rajeyn doono haddii la xidhno in muddo toddoba bilood ay ka sii faa'iidaysan doonaan mid walbana uu khibrad iyo aqoon iyo tacliin iyo garaad gaara uu ka sii heli doono bulshada laga shaqaynaya nabadda dadkii xaafadaha degmada wada deganaayo dhallinyarta ahaa ay kulligood isugu yimaadaan hal howl ayagoo danahooda ka sheekaysanaya say u horumarin lahaayeen arrimaha bulshada guud ahaan markii la dhaho iyo dhinac kasta oo siyaasadda si bayskooda loo soo dhiso runtii waa ku faraxsannahay Ee, labadan hay-adood oo iska kaashanaysa peace and life institute iyo somali peaceline ayagana waa uga mahad celinaynaa madaxdooda waxaan rajaynaynaa programyadan ay hadda wadaan iyo kuwa ka ballaaranba inay deegaanka hirgelin doonaan insha allahu tacaala waqtiyada soo socda oo nabadda wax Kulamadan oo kale ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaataan horumarinta fahamka isdhexgalka dhalinyarada magaalada Cabudwaaqa.